إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan qodobada saaka oo jimco aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliya howlgallo kala duwan isugu jira dagaalo toos ah iyo qaraxyo aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku takhasusay arrimaha beeraha ayaa ka sheekeeyey sida ugu fudud ee loo beeri karo qamadiga qaar ka mid a culimada diinta islaamka ee soomaaliya ayaa si adag uga hor yimid tallaabadii uu xasan sheekh badda soomaaliya ku siiyey etoobiya dowladda federaalka ayaa sacuudiga la gashay heshiis ay kaga iibsanayso dhallinyaro soomaali ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ka hadlaysa sababta uu xasan sheekh u kalliftay inuu galo heshiis uu badda ku siiyey etoobiya intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaargaroobaha isagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimcaha taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha jumaadu thaani sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan saddex iyo tobanka diseembar laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliya howlgallo kala duwan oo isugu jira dagaalo toos ah iyo qaraxyo dagaalyahano aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidamada soo duuliyaasha uganda ay ku leeyihiin deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose in muddaa jabaqda rasaasta ayaa ka dulshanqaraysay xerada ciidamada uganda ee deegaanka danow mana jirto tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan weerarkaas oo na soo gaartay markani oo gobolka bay ee koonfurta soomaaliya guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku hasqaysay xerada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka bay isla gobolka bay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmada waxay habeenkii xalay ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday isbaaro ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin gudaha degmada jalalaksi waxaana ka dhashay qaraxan isbaarada lagu weeray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac markaaniyo gobolka laamu guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsatay kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka soo baxay magaalada maliindi kuna sii jeeday deegaanka kamboni qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah kolonyada gaadiidka ay wateen waxaa goobta ku basbeelay gaariga iyo askartii saarneed sida lagu sheegay war ka soo baxay idaacadda landalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku takhasusay arrimaha beeraha ayaa ka sheekeeyay sida ugu fudud ee loo beeri karo qamadiga faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaray cabdulkhaaliq macali cabdiweli aqoon-yahankan ku takhasusay arrimaha beeraha ayaa isdultaag ku sameeyey in dalkeena soomaaliya lagu beeri karo qamadiga islamarkaana laga helayo nafci aada u badan isagoo ka warbixiyey sida loo beero qamadiga ayaa waxa uu sheegay in qamadiga hadda dalka yaalla aan lagu beeri karin dalkeena soomaaliya sidaasi darteedna ay beeraleyda iyo ganacsatada ay raadsadaan abuur xamili kara cimilada ka jirta dalkeena soomaaliya qamadiga hadda nooga imaada dalka dibaddiisa ayaa waxa uu ku tilmaamay inuu soo maro meelo kala duwan islamarkaana aan ku abuurmayn dalka soomaaliya mar uu arrintaasi ka hadlayay qamadiga hadda suuqa yaala markaad soo qaada dad abuurto ma dhalanayo waxuu ka yimid ukraine wuxuu ka yimid raasha badankood meesha ninety plus percent waxay ka yimaadaan dhulkaasi cimiladaasi cimiladeen waxaan kala nahay aad baan u kala fognahay then marka waxaa la rabaa qofka marka ugu horreysa inuu helo genetic variability waxaa la rabaa crosses fara badan oo la sameeyey ama adi samayso ama lagu sameeyo ama hay-ad kale ha samayso waa inuu sameeya waa inuu helaa genetic variability yacni waxaan ula jeedaa hidda kala duwanaansho fara badan waa inaad heshaa dalagyo waa inaad heshaa hiddahoodu aad u kala duwan yahay oo aad deegaankaaga la timaado waxa uu sidoo kale ganacsatada u sheegay in ay beeran karaan qamadiga ayna u eegaan qamadiga dhinac kale waxa uu sheegay in uu leeyahay tilmaamo gaar ah sidoo kalena ka duwan abuurka kale ee ay beertaan si ay uga helaan ganacsigooda markii abuur aan suuqa keeno soo galo shirkad cusub aan ahay abuur baan soo diyaariya abuurka markaan soo diyaar suuqa la imaado labadan qodob ayaa asaasi ah awalan inuu yeesho sifo muuqaala leh oo la- soocan yani wax oo distinct ah oo kan waa hebel la dhihi karo isla mar ahaantaas inay noqoto stable genetic ahaan waxaa loo gaabayaa marka la idhaahanayo dus oo stability-ga uniformity-ga iyo distinctness in la isla helo waxaa kaloo la egaa waayahay nooc cusub baad keentay haddii noocaaga uusan ka wanaagsanayn nooc suuqa hore u yaalay wax dhal iyo xaalad walbaba what's the use of it maxaan ka rabnaa kana cusub marka sababaha keeni kara inuu waxa sii socda ama uu sii socon waxaa ka mid ah helid dhaqaale aqooneed eh, waqtiga saameyntooda waqtigan saameynta intaas o dhan ba saameyn bay leeyihin aqoon-yahankan aadka ugu xildheer beeraha ayaa ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan ganacsatada kula dardaarmay inay dalkooda ku beeran karaan wax weliba ayna keliya u baahan tahay barasho oo lagu kala garto sida uu abuurka u kala duwan yahay dalkeena soomaaliya waa dal hodan ku ah wax soo saarka khaasatan marka laga hadlayo qudaarta noocyadeeda kala duwan waxaana kaalmaha koowaad oo ugu jira wax soo saarka qaybihiisa kala duwan qaar ka mid a culimmada diinta islaamka ee soomaaliya ayaa si adag uga horrimid tallaabada uu xasan sheekh badda soomaaliya ku siiyey etoobiya tafaasiil ku aadan warkaas waxaa la diyaara cabdalle mukhtaar sheekh balli iyo sheekh cusmaan dacwo oo ka mid ah culimmada ku nool walaayaadka islaamiga ah ayaa sheegay in heshiiskii ka dhacay dalka turkiga maalintii shalay uu ahaa mid xaaraan ah oo bulshada soomaaliyeedna ay ka soo horjeedaan ugu horreyn sheekh cusmaan dacwo ayaa xusay inaanay jirin wax ay ku kala duwan yihiin muuse biixi madaxweynihii hore ee maamulka isku magacaabay somalilan iyo xasan sheekh hogaanka dowladda federaalka Ee, xasan sheekh awalba wuxuu ahaa daalin mujrima ilaahay diintiisa la dagaalamayey mujaahidiinta la dagaalamayey Ee, taariikhadeedna haddii dib loo raaco nin hadda kaniisado galay oo gaalow meesha u joogta ayuu ahaa Ee, marka wuxuu iska dhigayey dowlad buu iska dhigayey wuxuuna iska dhigayey musabixi ayuunbuu maaragtay u diidanaa laakiin isagay musabix waxba ma kala sokeeyaan bal waxaa la odhan karaaba xasan gurguurte waa nin dalka iyo diinta iyo dadkaba iibsaday aan waxba hambayn waxba ka xishoonin waxaa isla markiisa hadlay sheekh balli isagoona qof kasta oo soomaali ah ugu baaqay in uu ka dhiidhiyo tallaabada uu xasan sheekh badda soomaaliya ku siiyey itoobiya dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon inay hadduu joogo saylac iyo hadduu joogo lowyacaddo iyo hadduu joogo raaskaambooni inaan nin asagoo kale ah oo amxaar ah iyo dabadhilif kiristan ah inaysan waddankooda qaadan qof kasta oo muslima rag iyo dumar waxaweye siyaasi iyo indheergarad iyo qof kasta waa inuu waxaweye indhe- waxaweye iyo kuwa mutacalimiinta muthaqafiinta caalamka joogta wuxuu raba ha barto ninkii soomaali ku abtirsada oo markaa soomaalinimadiisa aan wacal ka dhigayn oo aan garcinayn maanta inuu ka dhiidhiyo weeyaan waxgaradka iyo hormuudka bulshada soomaaliyeed ayaa ka dhiidhiyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee ka dhacay dalka turkiga kaasoo dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed horaan ayay ahayd markii heshiiskan mid aan ka duwanayn muuse biixi itoobiya kula galay magaalada adis ababa kaasoo xilligaasi xabashida loogu saxiixay labaatan meel oo ka mid ah baddeena soomaaliya dowladda federaalk ayaa sacuudiga la gashay heshiis ay kaga iibsanayso dhallinyaro soomaali ah warkaas waxaa la diyaaraa farxaan cali wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalk ayaa waxa ay heshiis la gashay dowladda sacuudiga kaas oo dhigayay in dhallinyaro soomaali ah si gaar ah haweenka ay ka gataan maamulka al sacuud bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag kaga soo horjeestay talaabadan ay dowladda federaalk ku iibinayso dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay tilmaameen in dowladda federaalk ay gumaysi u horseedayso dhallinyarada madaxduna ay ka fakerayaan danahooda balse aysan wax dan ah ka lahayn dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay intaa ku dareen in sacuudiga haddii uu dad caawinayo ay wax tari lahayd muslimiinta falastiin ee ay yuhuuddu xasuuqayso hadhoodii gabdhaha soomaaliyeed aa lafar xumeey iyo waddan sacuudiga lagu soo dhibaateey iyo buug taariikhaan u gelinaynaa iyo waxaasaa idinka soo horeeyo maanta idinkama soo horeeyo Eh, gabdhahayna soomaaliya annakaan nagu filin wadankoodaa ku filan wadankoodaa waxbarasho shaqaan siinaynaa idinka maa shaqaalaysiin marka adiga idinka wadan shisheey marka gabdhaha idinka nooga diraysiin war aniga dal shisheey ma rabnee wadan shisheey sacuudi carabiya sacuudi carabiya libiya iyo magefo waxyaalahaas aa mar walba baraha bulshada aad kasoo aadishiin marka gumaysiyaa loo yaqaanaa hadda shacabka soomaaliya horta waxaa leeyahay gumaysi annaga horta waa ka bixi weynay marka ninka kusoo tarxiile maanta haddana gabadhaada haddaa u dhiibtad soo canshaxuma sooma waxay wax u tari lahayd walaalahood falastiin ee indhaha ka daawanaysa annaga waxayna taraysaa malaha inayna lugoyso ma ogiye haddana waa u dignay wasaaradda waa u dignay ha ka joogsato isku soo wada duuba dalka sacuudiga ayaa waxaa horay dhibaatooyin iyo tacadiyo kala duwan loogu geystay dumar badan oo soomaaliyeed warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah elfurqaan warbaahinta islaamiga ah elfurqaan ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ka hadlaysa sababta uu xasan sheekh kaliftay inuu galo heshiis uu badda ku siiyey etoobiya warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara cabdulaahi yaasiin jaamac
dowladda etoobiya iyo dadka reer etoobiya dhammaan waxaan leeyahay ha ku kadsoomina ha ku kadsoomina ma dhacayso kama gorgortamayno kama macaamilayno kamana heshiin karno taaka dhulka soomaaliya ka mid ah
kowdii janaayo laba kun afar iyo labaatan markii madaxweynihii xilliga ee somalilan muuse bixi cabdi uu qayb ka mid ah badda soomaaliya oo dekedu ku jirta u saxiixay dowladda etoobiya dibadbaxyo iyo khudbado iyo hadalla kale oo looga falceliyey tillaabadaas guracan waxaa geesteeda uga soo biirtay dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud gurguurta oo hormuudka u yahay xasan waxa uu isu muujiyey nin diidan in etoobiya bad la siiyo laakiinse warkiisu waxa uu ximbaarsanaa si cadna ugu sheegay fariin uu etoobiya u dirayey oo ahayd in haddii shacabka soomaaliyeed ay kacdoomaan guud ahaanba ay la safa doonaan xarakada jihaadka wadda ee shabaabulmujaahidiin waxaanuu ka baqayey in qorshaha etoobiya uu dhicisoobo maamulkiisa iyo kuwa la midka ahna daadka la raaciyo waxa uu durba caddaystay inaanu ka soo horjeedin in etoobiya badda soomaaliya qayb ka mid ah lagu milkiyo laakiin waxa uu ka soo horjeeday ay yihiin in cid aan asiga ahaynu ay saxiixa leedahay oo ay bixisay xarakada shabaabulmujaahidiin oo xogogaal oo ah siyaasadda bariga afrika iyo guud ahaanba caalamka waxay la socotay heshiiska xaaraanta ah ee muuse biixi uu la galay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo waxa madaxweynaha dowladda federaalka ah uu ku diidan yahay xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan khayradan laftigeeduna laba laba shay isugu jirtaa mid horta waxaa waye dadkaa lagu seexina dad soomaaliyeed ayuu ku seexinayay oo waxa waye lagu hurdisiinaya waxa waye waa qaylaha wadankii waa difaacaya oo kidaa in la dhaho midda labaadna waxa waye afgaro waa niyo afgaro abeyo afgaro oo waxa weeye bal anigana qeybtaydii ken weeye marka waa waa markuu leeyahay macnaha colku ma aynu etoobiya dekeso batagso waa rabnaa laakiin dariiqa soo marto yani aniga ay soo marto xoogaa gacanta ay i buuxiso intaa un weeye xasan oo durba ka baqay in dhagartiisu fashilanto ayaana arrintaa ka jawaabay laakiin hal midaan soo qaadaya oo aan i dhibtay oo aan ila qumanayn saxna aan ahayn saxna ma aha waa kuwa yidhi somalilan ama waqooyi soomaaliya dhulka ku yaal ee badda ku taallo annagu inaan bixinno ama muxuu aha maamulka somalilan uu bixiyo ayuu diidan yahay xasan sheekho isagaa raba inuu bixiyo waa been beenlow nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaahaa la yidhi beenlow nin dhintay iyo nin dheerow markhaati u qabsadaahaa la yidhi etoobiya dowladda federaalka iyo madaxdeedu muddo dheer ayay waxay sheegayeen inay yihiin saaxiibka iyo walaalka ugu dhow ee sabab u noqday inay cagahooda dhulka la helaan iyaga oo shacabka soomaaliyeedna ka iibinayay dacaayad ah in ay etoobiya fiican tahay aanayna jirin cid u dhaanta sida warkay u dhigi jireen laakiinse xaaladda la galay markii badda qaybteed la dhiibay waxa ay hogaamiyeyaasha federaalka ku qasabtay in ay qirtaan in etoobiya ay cadow tahay intii xiisadda siyaasadeed ay jirtay dowladda federaalka ahu waxa ay heshiis mar la gashay dowladda masar oo la sheegay in ciidamo ka socda dalkeenna soomaaliya ay imaanayaan arrintaasna waxaa ka carootay etoobiya oo masar muran biyaha webiga niil ku salaysan uu kala dhexeeyo etoobiya si ay u muujiso awoodda ay gudaha dalkeenna soomaaliya ku leedahay waxay magaalooyinka ciidamadooda gumaystaan qaarkood ka abaabushay dibadbaxyo iyada lagu taageerayo masarna looga soo horjeedo waxaana ka mid ahaa xudur iyo waajid xasan gurgurtana waxa ay tustay in meesha ciidamadoodu joogaan ay milkisay oo ay adisababo uga dhigan tahay etoobiya waxay marar badan ku celcelisay inaanay ka tanasulayn heshiiska badda lagu siiyey haddii mid kale loogu darayana ay diyaar u tahay waxay bahdishay madaxweynaha dowladda federaalka ah oo marar badan boodaqaawis iyo booloxoofto saxaafadda la soo istaagay waxaana etoobiya u sheegtay inaanu xasan awood u lahayn inuu la dagaalamo ciidamadeeda soomaaliya jooga islamarkaana uu yahay nin muqdisho oo keliya aan amnigeeda ka adkayn iska daa inuu iyada isku taaga e turkiga ayaa dowladda federaalka iyo etoobiya u qabtay wada hadallo siyaasadeed oo saddex xilli oo kala duwan dhacay kii ugu dambeeyeyna waxaa ka soo qayb galay madaxweyne xasan gurguurte oo awal sheegi jiray in aanu etoobiya la kulmaynin ilaa iyo heshiiska ay somalilan la gashay ay ka laabato madaxweynaha turkiga rajab dayib ordigan oo etoobiya xiriir siyaasadeed kala dhexeeyo soomaaliyana dhaqaalaheeda iska gurta iminkana shidaal ka baaranaya ayaa isu keenay abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud gurguurte
As a result of the confidence that Somalia and Ethiopia have in our country, we have wada hadallo dhex maray soomaaliya iyo etoobiya oo uu martigeliyey dalkeenna kuwaa soo socday siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay waxaan gaarnay horumar muhiim ah isfahandarradii jirtayna waxaan horay oga dhaqaaqnay tallaabooyin nabadeed taasoo labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya ay ka wada shaqayn doonaan nabadda based on peace and cooperation between Somalia and Ethiopia.
hadda waxaa la soo gaaray dhammaadka riwaayadda waddaniga ahayd ee xasan sheekh wakhtiyada qaar uu u jilayay ummadda soomaaliyeed waxaana u kaba gashaday in etoobiya uu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya si maraakiib ay leedahay oo ciidamo kumanaan ah ay saaran yihiin ay ugu dhex gooshaan kuwaas oo doonaya in ay aaqirka waddamada carabta qaarkood qabsadaan kuna haminaya in ay kacbada dumiyaan kow iyo tobanka bisha laba iyo tobnaad laba kun afar iyo labaatan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu ra-iisul wasaaraha etoobiya kula heshiiyey in qayb ka mid ah badda soomaaliya ay etoobiya yeelato Ethiopia and Somalia are two neighborly countries, and they have mutual uh, interests in cooperating together.
itoobiya iyo soomaaliya waa laba dal oo deris ah waxayna wadaagaan dano wada jir ah oo ay tahay inay iska kaashadaan waana inaan ka wada shaqaynaa sidii aan mustaqbalka barwaaqo u gaarsiin lahayn dadkeenna iyo dalkeenna waxaan aad u bogaadinaynaa dadaalka ay samaysay turkiga soomaaliya sidaba ay horay u ahayd waxay sii ahaan doontaa saaxiibka etoobiya Somalia, as has been, will remain a true friend of Ethiopia.
I believe that today's constructive discussions will push us into a new year.
waxaan aaminsanahay wadahadalladii labada maalin socday inay noo horseedi doonaan sannad cusub oo aan wada shaqaynayno oo ku tilmaaman saaxiibtinimo iyo wada shaqayn wadajir ah mar kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ordogan iyo shacabkiisa sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxweyne xasan sheekh kulankan waad mahadsan tihiin His Excellency Hassan Sheikh for convening this meeting, also for concluding in a win-win approach. I thank you.
horanta sanadka soo socda ee laba kun shan iyo labaatan gaar ahaana bisha februari ayaa qorshuhu yahay in heshiiskan oo iminka is-afgarad ah mid rasmi ah loo bedelo oo xasan sheekh uu etoobiya saxiixa ugu duugo etoobiya waxay ankara ka noqotay iyadoon is-afgaradkii laga noqonin iyagoo meel lagu sheegay aysan jirin wixii is-afgaradka ku yaalay iyadoo la aqoonsaday ciidankeeda inuu yahay ciidan nafur u sameeyey soomaaliya waxaa su-aal leh madaxweynaha in badan uu diiday inuu miiska uu halka tago ilaa uu ka noqdo abiy axmed iyo maamulkiisa ay ka noqdaan is-afgaradkii maxaa maanta riixay maxaa maanta geeyey waxaa geeyey waa iska caddahay waa cadaadiska gudaha ka haysta waa cadaadiska siyaasadeed ee gudaha ka haysta waxaa taas ka sii daran markuu dareenkaaga iyo damacaaga iyo dooqaada keliya ku hogaamiyo maxaa dhacaya duruufaha isla bedelaysaa xaaladda markaas taagan yaad ku xukun tahay cadaadiska markaas ku haysto ayaa kuu daran marka waxaa tahay nin dooqiisa la tashaday ajnabiguna dadka noocaasa sidoodaba way ka adag yihiin
muddoxileedkiisii hore xasan sheekh waxa uu tegay magaalada jigjiga ee dhulka soomaaliyeed ee etoobiya guumaysato waxaanuu sheegay in dhulkaas soomaaliyeed uu ka mid yahay dalka etoobiya sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh waa ninkii ugu horreeyey ee asigoo xil madaxweyne soomaaliyeed haya taga dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato islamarkaana dadkii muddada dheer ku haminayey in gurmud xorriyad u horseeda kaga yimaado dhanka soomaaliya ku yidhaahda etoobiyaan baa tihiin maantana waa kan badde heshiiska baadilka ah ku siiyey etoobiya
warkii oo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa